إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من bismillaah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal qodobada wararka ugu waaweyn kamiin ka dhacay gobolka shabeellaha dhexe ayaa lagu dilay hal askari waxaana lagu furtay qori boosh iyo mooto guddoomiyaha degmada yaakshiid ee maamulka gobolka banaadir ayaa ka badbaaday qarax kaas oo uu ku dhintay hal ruux laba kale oo uu ku jiray xoghayaha guddoomiyahana uu ku dhaawacmay guddoomiyaha gobolka shabeellaha hoose cabdulqaadir siidi ayaa ka badbaaday qarax lagula eegtay agagaarka beridoog leh waxaana qaraxaasi ku dhintay saddex askari oo ka tirsanaa ilaaladiisa dagaal ay qaadeen ciidamada mujaahidiinta ayaa xalay ka dhacay degmada afmadow ee gobolka jubbada hoose sarkaal iyo askari ka tirsan ciidamada dowladda ayaa lagu dilay muqdisho iyo duleedkeeda weerar loo adeegsaday hoobiyaal ayaa lagu qaaday ciidamada itoobiya ee ku sugan degmada buurdhuubo qarax ay ku dhaawacmeen sarkaal iyo askari ayaa ka dhacay qaybo ka mid a gobolka gado in ka badan labaatan askari oo ka tirsan ciidamada amniga xukuumadda kaabuul ayaa lagu dilay weeraro ka dhacay gobolka qunduus ee waddanka afghanistan qarax ay ku dhinteen saraakiil sarsare oo ka tirsan xukuumadda alwifaaq ayaa ka dhacay xero ciidan oo ku taala waddanka liibiya xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa beenisay inuu ka tirsanaa suldaankii beesha habargidir ee jubbooyinka kaas oo dowladda maraykanka ay ku dishay duleedka jamaame beesha baadicadde ayaa wabar ku caleemo saaratay munaasabad ka dhacday gobolka hiiraan weerar ay qaadeen ciidaman ka tirsan xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa ka dhacay deegaan hoostaga mandheera u diyaargarooba dhegaystayaal warkaas oo dhammaystiran إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من waa maalin khamiis ah siddeedda bisha jamaadu thaani sannadda kun afar boqol laba iyo afartanka hijiriga kuna beegan kow iyo labaatanka bisha koowaad sannadda labada kun iyo kow iyo labaatanka warkii oo dhammaystiran weerar ka dhacay gobolka shabeellaha dhexe ayaa lagu dilay hal askari waxaana lagu furtay qori boosh iyo mooto warkaas iyo warar kale oo dhowr ah oo ku saabsan weerare ay qaadeen xarakada shabaabul mujaahidiin oo meelo kala duwan ka dhacay waxaa isku soo duway oo halkan ka soo jeedinaya waryaheena cabdullah yaasiin jaamac ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin xalay shalay iyo habeen hore waxa ay geysteen weerare kala duwan kuwaasoo lala beegsaday shisheeyaha iyo qaar ka mid a soomaalida la shaqaysa weerar xalay ka dhacay degmada afmadow ee gobolka jubbada hoose waxaa lala beegsaday qaar ka mid ah ciidamada maamulka jubbaland ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa waxa ay jihooyin kala duwan ka weerareen saldhig halkaasi ay ku leeyihiin ciidamada maamulka jubbaland diryaanka hubka la iswadaarsanayay ayaana halkaa laga maqlayay faahfaahin dheeriya kama inaan helin inta uu leegyahay haddii khasaara halkaa uu ka dhashay geesta kale ugu yaraantii laba askari oo etoobiyaan ayaa ku naf waayey duqayn xarakada shabaabul mujaahidiin shalay ay la beegsatay saldhig ciidamada etoobiya ay ku leeyihiin degmada buurdhuuba ee gobolka gado madaafiicda ayaa waxa ay ku hoobteen dhufaysyada ciidamada etoobiya ay halka ku leeyihiin waxaana la arkayay holac iyo qeyqka baxaya isla gobolka gedo inta u dhexaysa magaalooyinka luuq iyo doolow ayaa waxaa shalay ka dhacay qarax kaas oo lala beegsaday gaari ay saarnaayeen sarkaal iyo ciidamo asiga la shaqaynayay gaariga ayaa la sheegay in burbur gaaray waxaana dhaawacyo ay soo gaareen sarkaalka oo la odhan jiray cabdirasaaq iyo afar ka mid ah ciidamadii la socday cabdirasaaq ayaa xilkiisa lagu sheegay inuu ahaa taliyo urur habeen hore ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa weerar ku ekeeyey saldhig ciidamada kaydka kenya ay ku leeyihiin deegaan hoostaga mandheera ciidamada kenya ayaa markii muddo dagaalku socday cagaha wax ka dayey taasina waxa ay sababtay in ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin saldhigga ay la wareegaan xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa burburisay saldhigga ciidamada kenya halka ay ku lahaayeen iyo weliba xarunta shirikadda isgaarsiinta kenya ee safaricom ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin sidoo kale waxa ay weerareen ciidamada maamulka jubbaland ee ku sugan deegaan hoostaga degmada mandheera oo ka mid a dhulka soomaaliyeed ee kenya ay gumaysato ciidamadaasi oo uu hogaamiyo ninka la yidhahda cabdirashiid janan ayaa la sheegay ugu yaraantii saddex askari in laga dilay saddex qorina laga furtay dhanka gobolada shabeellaha hoose banaadir iyo weliba shabeellaha dhexena waxaa shalay ka dhacay weeraro kala duwan oo ay fulisay xarakada shabaabulmujaahidiin gudoomiyaha gobolka shabeellaha hoose ee maamulka koonfur galbeed cabdulqaadir siidii ninka la yidhaahdo ayaa shalay waxa uu ka badbaaday qarax lagula beegsaday gobolka shabeellaha hoose waxaa la sheegay in kolonyo asigu uu la socday qarax lala beegsaday kuwaas oo ku socdaalayay waddada aadaah garoonka diyaaradaha ee belidoogle qarax xarakada shabaabulmujaahidiin la beegstay cabdulqaadir siidii waxaa ku naf waayey saddex askari oo ilaaladiisa ahaa halka afar kalena ay ku dhaawacmeen deegaanka ceelasha biyaha ee duleedka magaalada muqdisho kana tirsan gobolka shabeellaha hoosena asigana shalay gelinkii dambe xarakada shabaabulmujaahidiin waxay ku dishay askari ka tirsanaa dowladda federaalka ah dhanka magaalada muqdishona ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin gaar ahaana kuwa ka howlgala magaalada muqdisho waxa ay shalay duhurkii suuqa bakaaraha ku dileen sarkaal la oran jiray dhuub cabdi mere oo ka tirsanaa jawaasiista amaba sirdoonka dowladda federaalka ah dhuub ayaa la sheegay goor dambe dowladda federaalka inay halkaasi meydkiisa ka qaadatay waxaa dilkiisa uu ku soo aaday xilli habeen hore saddex saldhig oo ku yaala magaalada muqdisho xarakada shabaabulmujaahidiin ay weeraro ka fulisay weeraradaasi oo ahaa kuwa foolka fool ah geesta kale gudoomiyaha degmada yaakshid ee magaalada muqdisho ayaa shalay waxa uu ka badbaaday qarax ee la beegsatay xarakada shabaabulmujaahidiin kaasoo qorshihiis u ahaa in lagu qaarijiyo amaba lagu dilo waxaa la sheegay in mid ka mid a dadkii gudoomiyaha la shaqaynayay uu halkaa ku dhintay laba kalena ay ku dhaawacmeen dhanka gobolka shabeellaha dhexena ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin shalay waxay dhabaha u galeen ciidamo ku socdaalayay inta udhexaysa deegaanada gololey iyo qalimow ugu yaraantii hal askari ayaa ciidamadaasi laga dilay waxaana laga furtay qori iyo boosh waxaa sidoo kale xusud mudan in halkaasi lagu dhaawacay laba askari waxaa suuragala in howlgallada ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin ay fuliyeen intaasi ay kasii ballaaran yihiin laakiinse intaanu idiin soo gudbinay waa intii macluumaadkooda amaba xogtooda aanu helnay aad baad u mahadsantahay cabdulaahi xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa beenisay inuu ka tirsanaa suldaankii beesha habargidir jubbooyinka kaas oo dhowaan diyaaradaha maraykanka ay ku dileen duleedka magaalada jamaame ee gobolka jubbada hoose sida uu warkan ku faahfaahinaya wariyaheen abuubakar ibraahim geedi war rasmi ah oo ka soo baxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa looga hadlay duqeymaha indhala-aanta ah ee diyaaradaha dagaalka maraykanka ay ka geysanayaan dalka soomaaliya taliska ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa beeniyey sheegashooyinkii saacadihii lasoo dhaafay kasoo baxay maraykanka ee ahaa in suldaankii beesha habargidar ee lagu dilay jamaame uu ka tirsanaa saraakiisha ciidamada xarakada waa been aan sal iyo raad lahayn warka ka soo yeeray dowladda maraykanka ee ku aadanaa in suldaankii beesha habargidiray ay ku dishay duleedka jamaame uu ahaa sarkaal ka tirsan ciidamada mujaahidiinta waxaan caddaynaynaa in qofka ay dileen uu ahaa mid ka mida salaadiinta beelaha soomaaliyeed ayuu yidhi sheekh abuu muscab oo ah hafayeenka ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab dhanka kale waraysi aan la yeelanay xaaska suldaan maxamed cabbaas suldaanka beesha habargidir ee jubbooyinka ayaa waxba kama jiraan ku tilmaamtay in ninkeedu uu ahaa sarkaal ka tirsan dagaalyahanada al-shabaab iyadoona si cad u beenisay sheegashooyinka taliska ciidamada maraykanka iyo kaaliyaashiisa soomaalida ah maryan cabdi maxamed xasan xaaskiisaan ahay shabaab meene suldaan habargidir uu ahaa xaaskiisaan ahay shan sac oo iga dhaqaaqay iyo bar duqeyntana way dhacday waxaa lii soo sheegay in duqeyn ay ka dhacday duleedka u socda beeraha haddii raggii ay ku kala careen waa asaga al-shabaab ma aheen ciidan ma aheen wuxuu ahaay suldaan habargidir ah weligiisan dagaal ma gelin waxaa maqleen ninka oo baarka joogo muraali la dhahaayo inuu dhahay dagaalow ilagala baarkuu imaaday waa beentiisa anigaana beeninaya warkiisa suldaan habargidir uu ahaa waana la ogyahay degmada jamaan waa laga waday kasaa afar caruura iiga tegay saddex wiil iyo hal gabar maraykanka ayaa beegsi ku haya dadka indhaha u ah bulshada soomaaliyeed sida culamaa udiinka salaadiinta iyo ganacsatada kadibna si aan faldimbiyeedkaas loogu raacin ayuu sheegaa inuu dilay saraakiil ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab waad mahadsantaa abuubakar in ka badan labaatan askari oo ka tirsan ciidamada amniga xukuumadda kaabul ayaa lagu dilay weeraro ka dhacay gobolka qunduus ee wadanka afghanistan maxamed ciise ayaa warkaan noo soo jeedinaya ciidamada mujaahidiinta imaarada islaamiga ah ee afghanistan oo ku hubaysan hubka noocyadiisa kala duwan ayaa waxay weeraro culus ku qaadeen saddex bar kontarool oo ay ku sugnaayeen ciidamada amniga degmada dashta ee gobolka qunduus waxaana dhimasho iyo dhaawac ku noqday toddoba iyo labaatan askari askarta ku sugneyd baraha la weeraray ayaa waxay dhibaato badan ku hayeen dadka rayidka ah waxayna ku duqayn jireen madaafiic iyo gantaalo tuulooyin u dhowdhow iyo kuwo fogfog taasoo keentay in tallaabo laga qaado askartaas ayaa lagu yiri war ka soo baxay mujaahidiinta imaarada islaamiga ee afghanistan dagaal kooban kadib waxaa mujaahidiinta u suura gashay inay xoreeyaan oo ay gacanta ku dhigaan saddexdii barood waxaana la gubay saddex gawaarida gaashaaman ah inta la xaqiijiyay waxaa weeraradan lagu dilay kow iyo labaatan askari oo ka tirsan xukuumadda kaabul kuwaas oo ku sugnaa goobaha la weeraray halka lix kalena lagu dhaawacay sidoo kale mujaahidiintu waxay gacanta ku dhigeen agab ciidan oo ay ka mid yihiin laba qori oo noocyada culculus ah laba qori oo m sixteen ah gantaalada riddada dheer dhowr qori oo a k forty seven bamgacmeedyo iyo qalab militari kale dhinaca kale qaraxyo ay ku dhinteen saraakiil sarsare oo ka tirsan xukuumadda al wifa ayaa ka dhacay xero ciidan oo ku taala waddanka liibiya sida uu warkan ku faahfaahinayo waryaheena maxamed amiin wararka naga soo gaaraya waddanka liibiya oo dhaca waqooyiga qaaradda afrika ayaa waxa ay sheegayaan in waddankaas saacadihii lasoo dhaafay uu ka dhacay qarax xoogan oo geystay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac qaraxan ayaa waxa uu ka dhacay xarun lagu tababaro ciidamada badda ee xukuumadda al wifaaq ee ku taala galbeedka caasimadda tripoli sida ay xaqiijiyeen warbaahinta maxalliga ah ee waddankaas qaraxan ayaa yimid ka gadaal markii dab aan la garanaynin waxa sababay uu ka kacay baqaarka rasaasta ee xarunta naval academia oo ah kulliyad lagu tababaro ciidamada badda ee ku taala deegaanka jansuur ee galbeedka magaalada tripoli ee waddanka liibiya ma cadda sababta uu dabkaasi uga kacay akademiyada magaalada jansuur oo qiyaastii afar iyo labaatan kilomitir xagga galbeed ka xigta magaalada caasimada ah ee tripoli ayuu yidhi mascuud cabdisamed oo ah afhayeenka ciidamada badda ee waddanka liibiya sawiro iyo muuqaalo lagu baahiyey baraha internetka ayaa waxa ay muujinayaan gaadiidka debdemiska iyo kuwa ambalaasta ay soo buux dhaafiyeen goobta uu qaraxa ka dhacay iyadoona dab xoogan uu qabsaday dhismaha afhayeenka ciidamada badda ee dalka liibiya ninka lagu magacaabo mascuud cabdisamed ayaa waxaa sidoo kale uu sheegay in qaraxaasi ay ku dhinteen saddex ruux oo ay ku jiraan sarreeye guuto axmed ayuub oo ahaa taliyihii akademiyada naval iyo sarreeye guuto saalim abusaalax waxaa sidoo kale intaasi uu ku daray qaraxa inuu ku dhintay qof aan heybtiisa la garan mas-uuliyiinta liibiya ma aysan soo saarin wax war ah oo ku saabsan faahfaahinta qaraxan iyo waxa sababay intuba shalay ayay ahayd markii abaanduulaha ciidamada dalka liibiya gaashaanla dhexe maxamed al xadaadi uu booqasho ku tegay xarunta uu qaraxa ka dhacay ee lagu tababaro ciidamada badda naval academia ujeedadiisuna waxa ay ahayd in la dardargeliyo doorka hay-adaha caskariga ah islamarkaana gacan laga geysto soo saarista kawaadir khaas ah oo ka tirsan ciidamada badda
beesha baadicaddi ayaa wabar ku caleema saaratay munaasabad ka dhacday gobolka hira ee bartamaha dhulkeena soomaaliya warkan waxaa diyaariya haashim cabdinaasir dhowaan xaflad ballaaran oo ay wabar guud ku caleemo saaratay beesha baadicadde ayaa ka dhacday deegaan hoostaga degmada jallaqsi ee walaayada islaamiga ah hiiraan taas oo ay kasoo qayb galeen mas-uuliyiinta uga sarreysa walaayada islaamiga ah hiiraan ugaasyo nabadoonno iyo waxgarad kala duwan oo ka yimid goobo kala duwan qaar ka mid a martidii kasoo qayb gashay munaasabadda ayaa si aada ula dardaarmay wabarka cusub ee ay dooratay beesha baadicadde kaas oo lagu magacaabo wabar cumar wabar cabdi ugu horeyn waxaa goobta munaasabadda ka hadlay nabadoonnada jufooyinka ay ka kooban tahay beesha baadicadde waxayna sheegeen in ay doorteen hoggaan ay ku midaysan yihiin islamarkaana ay diyaar u yihiin in ay la shaqeeyaan dhammaan walaayada gobolka hiiraan waxaan ugu mahad celinaynaa haddii aan nahay anoo ku hadlayo beesha baadicadde magaceeda waxaanu leenahay mahadi ha ka gaarto waxaan ku soo dhowaynaynaa dadka diriskanale eh walaayada gobolka ugaasyada nuqubada waxaan ku soo dhowaynaynaa calool furan weji furan ku soo dhowaada caleemisaarka aan iskugu imaanay wabarka baadacad waxaa malaynayaa wabarkii kow iyo tobnaad waaye annaka kanaan nafacnahay annaka wax badanaan soo wadnay ilaahay mahad ha ka gaarto walaayada islaamkeena ilaahay mahad ha ka siiyo waxaan leenahay wawr ummadeed waa maahina wawr qabiil ma aha wawr ummadeed waaye asagana kila mahdiya allah ha ka dhigo sidoo kale waxaa munaasabadda ka hadlay ugaaska guud ee beesha gaaljecel isagoo carabka ku adkeeyey in ay si weyn ugu faraxsan yihiin wabarka cusub ee ay caleema saaratay beesha baadicadde maanta ma aragtaa waxaan aad ugu faraxsanahay qalbigaygana ma aragtaa laga yaabo kelimaad badan ee aan dhihi lahaa inaan dhihi waayo farxadda aan taagana oo ah duubitaanka wawar cumar wawar cabdi wawar maxamed wawar cali wawar cilmi ilaahay waxaa weydiisay hanoo xafid insha allahu tacaala kaalinta iyo shaqada loo egmadayna kii ka soo baxa allaha ka dhigo farxaddayda waxay tahay marka maanta marka waxaa ilaahay ku mahadsan yahay inaan ka qayb galo intaanu muslimiin ahna maaragtay markhaati aan ka noqonno in maanta wabar cumar aan ku duubno sidii maaragtay allah raalliga ka ahaa asalkii soomaalina ahayd ilaaha ku mahadsan alxamdu lilah marka beesha waxaan leeyahay ilaahay idin barakeeyo walaalka aad keenteen iyo wanaaggii iyo khayrkii aad noo soo muujiseen waa idinla qaadan wabarka cusub ee beesha baadicadeex ayaa goobta xafladda ka jeediyey kelimad kooban oo u badan mahadcelin iyo duco waxaan halkan ugu hambalyeynayaa dhammaan kasoo qaybgalayaasha kasoo qaybgalay xafladdan qiimaha badan leh sharafta leh oo duubabka dhaqanka ka mid yihiin naqibada ka mid yihiin dhammaan culummada ee diinta hogaaminaysa ka mid tahay dadka waayeelada iyo dadka dhallinyarta bay ka mid yihiin abwaanada dhammaan waxaan ilaahay ugu baryaha in ilaahay diinta ilaahay kor ay noqoto diinta ilaahay kor aan ku dhaqanno diinta ilaahay aan ku dhaqanno diinta ilaahay aan xawajinno cadowga muslimiinta as ilaahay qabta walaahi islaamka ilaahay is kor ka dhiga walaahi islaamka ilaahay kor ka dhiga gaalada ilaahay as jibiya muslimiinta meel joogtana kor allah iska dhiga cadowga muslimiinta ilaahay is qabta ugu dambayntii xafladda waxaa soo gebagabeeyey waaliga walaayada islaamiga ah ee hiiraan sheekh guuleed abunabhaan kaas oo ballan qaaday inay dhankooda si weyn u soo dhoweynayaan kuna faraxsan yihiin wabarka ay caleeman saaratay beesha baadicadde bacda xamdilaahi subxaanahu wa tacaala marti sharafta ka kala timid meelaha kala duwan ansaar iyo muhaajiriinba waa u mahad celinaynaa dadka meesha ka soo qayb galay waxay u qaybsan yihiin intaas waa aad mahadsantihiin dhammaantiin si gaara waxaan ugu mahad celinayaa beesha baadicadde oo wabarkaa qiimaha badan wabarka diineed ah ayagu keensaday walaalaha reer baadicadde wabarkan qiimaha badan keena waxaan leenahay horaan idinkugu mahad celinay keliya waxaan rabaa inaan idhaha waxaa weeye wabarka ku garabsiiya diinta islaamka wabarkaa ku garabsiinina wax diinta islaamka khilaafsan ha ku boorinina ha dhuminina qabiilka iyo doonistiisa iyo wax hawada ku socda wabarka ha ku qulaaminina wabarkiinna waxaad ku qulaamisaan mabda'a diineed sharaf iyo cizo baadicadda iyo cid kaleba waxay ku helaan kitaabka alle subxaana wa tacaala munaasabada tan lamida ayaa maalmihii lasoo dhaafay si aada uga dhacayay qaybo ka mida walaayaadka islaamiga ah kuwaas oo beelaha soomaaliyeed ay ku dooranayaan hogaamiyaal dhaqan oo u istaagay inay beelahooda ku hogaamiyaan shareecada islaamka
warki waad kala socoteen idaacadda alfurqaan dhegaystayaal xilligan waa naga intaa cidda warkan dhaafana waxa ay ka heli kartaa barta aaladda internetka aynu ku leenahay radio alfurqan com